faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel walbood joogtaan kuna soo dhowaada warka habeennimo ee raadiyaha cadaado qodobada caawa aan idiin haynana waxaa ugu dooroon faahfaahiino dheeraada oo ka soo baxaya askar maanta isku dishay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo mar kale sheegay in muqdisho looga amar qaato dagaalamayaasha al-shabaab dowladda federaalka soomaaliyana ku eedeeyey inay ku fashilantay ilaalinta hantida ummadda soomaaliyeed ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo dhaqdhaqaaqyo ciidan ka bilaabay qaybo ka mid ah gobolka bakool oo ay horey ugu dagaalameen xoolodhaqatada deegaanadaas iyo dagaalamayaasha al-shabaab isticmaal la-aanta lacagta shilinka soomaaliga ah ee deegaanada galmudug oo saameyn ba'an ku yeelatay danyarta iyo maatada ku sugan kaabamka ku yaala duleedka magaalada cadaado wafdi ka socda dowladda dhexe ee soomaaliya iyo xubnaha qaybta ka ah federaalka oo maanta gaaray magaalada baydhabo lana filayo inuu shir uga furmo halkaasi hogaanka ahlusunnah madaxii hore ee galmudug oo kulan la qaatay mid ka mid a murashaxiinta ugu cadcad madaxtinimada galmudug shirkado ganacsi oo laga leeyahay dalalka soomaaliya iyo turkiga oo sameeyey iskaashi heer caalami ah iyo madaxweyne trump oo xuruufo u raadinaya dagaalka kala dhexeeya waddanka iraan qodobada iyo wixii soo raaca ayaad maqli doontaan haddii allaha awood leh ogolaado iminkasi
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa habeennimo jimco ah sabti ay soo gelayso taariikhdu ay ku beegan tahay labaatanka bisha sagaalaad sebtembar warka waxaa soo saaray idinlana socodsiin doona anigoo ah jila jaamac jila soo saaristiisa waxaa qayb lahaadna ka qaatay maxamed axmed aadan farsamadana waxaa qayb kuleh filsan muuse aynu ku bilownay faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya askar maanta isku dishay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka dilka askarigan ayaa waxa uu ka dhacay bar kontarool oo ciidamada dowladda soomaaliya ay ku leeyihiin agagaarka iskoyska calikabiin ee magaalada muqdisho waxaana ka dambeeyey askari kale oo ka tirsanaa askarta ciidamada dowladda soomaaliya sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal ku sugnaa goobtaasi qof goobjooge ahaa xilliga uu dilku dhacayay ayaa raadiyo cadaado u sheegay in dilka uu yimid kadib markii askariga la dilay uu isku dayey inuu bajaaj marsiiyo waddo u xirayd ciidamada dowladda soomaaliya islamarkaana taasi ay muran dhalisay mid ka mida goobjoogayaasha ku sugan isgoyska calikabeenna ayay sidoo kale reediyo cadaado u xaqiijiyey in askariga dilka loo geystay ee dhintay uu doonayay inuu hab qabaan ah ku marsiiyo waddada isgoyskaasi mootadan oo loo diiday inay marto waddadaasi sidoo kale goobjoogayaashu waxa ay sheegeen in rasaasta bajaajta lagu furay uu ku dhintay askarigii mootada waday doonayeyna inuu gudbiyo iyadoona sidoo kale ninkii mootada horey u watay uu soo gaaray dhaawac culus islamarkaana loo qaaday mid ka mid ah isbitaalada magaalada muqdisho dhacdooyinka la xiriira dilalka ay geystaan askarta ciidamada dowladda soomaaliya ayaa inta badan waxa ay ka dhacaan magaalada muqdisho iyo qaar ka mid ah gobolada dalka waxaana xusid mudan in askarta qaarkood loo xukumay dilal ay u geysteen dad rayad ah hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa mar kale waxa uu sheegay in muqdisho looga amar qaato dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kale waxa uu sheegay in dowladda federaalka ah ay ku fashilantay inay ilaaliso hantida ummadda soomaaliyeed siyaanba qaadaha warkan waa filsan muuse yuusuf hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa sheegay in al-shabaab ay joojiyeen dhismaha hoteelka iswaayil iyo garoonka kubadda cagta ee istaadiyo muqdisho waxa uu sheegay labadaasi xarumood in aysan hadda ka socon waxa dhismo ah maadaama ay shirkadihii dhismaha ka waday al-shabaab ay ku amreen inay joojiyaan dhismahaasi waxa uu sidoo kale dowladda dhexe ee soomaaliya ku eedeeyey in aysan difaaci karin hantida ganacsatada soomaaliyeed haddii ay diidaan amarka al-shabaab cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa bartiisa twitter-ka soo dhigay waxaan xog ku haynaa in aysan wax shaqo ah ka soconin dhismaha al-shabaab ay joojiyeen ee ka socda istaadiyo muqdisho waxaan kaloo xog ku haynaa in al-shabaab ay hor u istaageen dayactirka lagu sameyn lahaa hoteelka israel kaasoo kasoo horjeeda madaxtooyada soomaaliya oo ay ku wargeliyeen shirkadihii dhismaha inay hawshaas qaban karaan haddii ay bixiyaan magta wiilashi looga dilay goobtaasi oo ay ula jeedaan kuwii saddexdaa oo isku qarxeeyey hoteelka israel ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan waxa ay ka bilaabeen qaybo ka mid ah gobolka bakool ay ku dagaalameen dagaalamayaasha al-shabaab iyo dad xoolo dhaqata ah oo degan deegaanadaasi ciidamada dowladda soomaaliya ayaa barqanimadii hore ee maanta waxa ay dhaqdhaqaaqyo ciidan ka wadeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka bakool ee soomaaliya halkaasi oo ay ku xoogan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab waxaa horey gobolka bakool dagaalo ugu dhex maray dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab iyo dad xoolo dhaqato ah oo diiday inay sakada siiyaan dagaalamayaasha al-shabaab ee halkaasi ka aruurinayay sakawaadka horjoogayaasha dadka xoololayda ah ayaa waxa ay sheegeen in al-shabaab xoolo fara badan ka qaateen dad xoololey ah oo ku noolaa tuulooyin hoostaga degmada xudur taasi oo ay dad badan oo shacab ah u dulqaadan waayeen arrinkaa islamarkaana kaliftay inay dabka qaataan xoolo dhaqatada ku sugnayd gobolkaasi ciidamo ka tirsan kuwa dowladda iyo maamulka koonfur galbeed ayaa waxa ay dhaqdhaqaaqyo ciidan ka bilaabeen deegaano uu qayb ka yahay islamarkaana hoostaga degmada xudur ee gobolka bakool iyo deegaano kale oo hal gobolkaasi ka tirsan xubno ka tirsan ururka al-shabaab ayaa la sheegay in hay dhaqdhaqaaqa awgii uga ruqaansadeen deegaanadii ay ku sugnaayeen maadaama ciidamada dhaqdhaqaaqa ka wada gobolka bakool ay yihiin kuwo awoodoodu sarrayso saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka ayaa waxa ay sheegeen inay wadaan howlgallo kale oo ay ku doonayaan inay al-shabaab uga saaraan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka bakool islamarkaana ay baadigoob ugu jiraan xubno ka tirsan al-shabaab oo mararka qaar weeraro ka geysta deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolkaasi wararkaan ka helayna gobolka bakool ayaa xaqiijinaya in al-shabaab ay haatan isu diyaarinayaan dagaal ay la galaan ciidamada dowladda ee ku sugan gobolka bakool ee soomaaliya walow ciidamada dowladdana ayba u diyaarsan yihiin inay la dagaalaan ururka al-shabaab sida ay sheegeenna ay doonayaan inay ka xoreeyaan deegaano ka tirsan gobolkaasi ururka al-shabaab ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa markan garab rasmi ah ka helaya dadka xoolo dhaqatada ah ee dagaalka kula jira ururka al-shabaab ee diidan in ay xoolo baad ah siiyaan ururka al-shabaab oo doonaya sakawaad iyo waxyaabo kale inay ka qaadaan xoolo dhaqatada ku sugan gobolkaasi
isticmaal la-aanta lacagta shilinka soomaaliga ah ee deegaanada galmudug ayaa saameyn ba'an waxa ay ku yeelatay danyarta iyo maatada ku sugan kaamamka ku yaala duleedka magaalada cadaado ee galmudug mahad nuure axmed ayaa u kuugalay xaaladda kaamka badbaado ee magaalada cadaado warbixintan ayuuna inooga diyaariyey in ka badan laba sano iyo bar muddo ku dhow lacagta shilinka soomaaliga lagama qaadan inta badan deegaanada maamulka galmudug si gaara magaalada cadaado taasi waxay saameyn weyn ku yeelatay bulshada qaybaheeda kala duwan dadka ay sida gaarka saamaynta ugu yeelatay isticmaali la-aanta shilinka soomaaliga ayaa u badan dadka ku nool miyiga iyo kaamumka magaalada cadaado qaar ka mid a barakacayaasha ku nool kaan badbaado ee duleedka magaalada cadaado ayaa sheegay inay saameyn weyn ay ku yeelatay qaadasho la-aanta lacagta shilinka soomaaliga dadka qaarkood ma ahan kuwa adeegsan kara lacagta e v c balaaska oo laga isticmaalo inta badan deegaanka maadaama ay aqoon u lahayn qaarkood habka loo adeegsado taasna ay ugu weyn tahay caqabadaha soo food saaray gudoomiyaha kaan badbaada cabdila gaabow ayaa sheegay inay si gooniya saameyn weyn ugu yeelatay qaadasho la-aanta lacagta shilinka soomaaliga dadka ku nool kaamkaasi saameyn badan ay ku yeelatay saameyntaas oo kale ah dadka waa wax walbaale qof sheebaa ku jira Eh, qof waxaa ku jira alxamdulilah rabbilcaalamiina eh, aqoonta laheenoo sida qoraalada u aqrin karin qori karin marka dad badan ay dhib ku noqotay saameyn ku yeelatay waayo qof taleefonkii iska heysta oo lacagtii ugu jirta kala bixi karinaa jirta oo dukaankii aan la soo adeegan karin ama suuqii aan la aadin karin oo- oo qudaartii iyo wixii ilmihii ay ku noolaan lahayeen kusoo gadan karin marka dhibaatooyin badanaa ka imaatay lacag soomaaliga markay istaagtay dadkii waa isku dhibban yihiin marka dad badan oo aan kala soo bixi karin ama aqoonin sidii e v c-ga loo saara ama sidii loo gashto lacagaa kugu tuurin haddii la dhahaa xataa inay dhawaaqaas iska maqlo oo iska baxa maahane aqoonina iska jira marka saambooyin badan ay ku yeelatay walaale sida hadda maaragtay aan u jeedno ama dadka aan bulshadan la noolnahay ee cabashadooda ay ka muuqato aan arkayna mar walba dhinaca kale qaar ka mid a barakacayaasha ee ku nool kaan badbaada ayaa dowladda soomaaliya maamulka galmudug ganacsatada magaalada cadaado ka codsaday inay dadaal xoogani ku bixiyaan sidii loo soo codsii lahaa lacagta shilinka soomaaliga oo sannadyadii dambe aan laga qaadanayn magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow lacagtu saameyn weyn bay nagu yeelatay dhibaato aad iyo aad u weyn baa lacagta ay nagu yeelatay sida efi balas mooye wax kaloo lagu kala shaqaysto malaha dadkiina aad bay ugu baahan yihiin lacagtii shilin soomaaliga hadda si waxaan u baahnaan lahayn lacagtaas soomaaliga na loogu soo celiyo sida golaha baarlamaanka galmudug ee cadaado waxaan u baahannahay in lacagtaas naloo soo dejiyo si fiican shilinkii horta maxay ahaydee ciyaalka la soo siinaya waa go'ay shilinkii beriga markii dharka aan soo dhaqanno dhakabna loogu soo siinayay waa go'ay marka waxay noqotay shilinkii indhabeelayba ka- laga qaadibu meeshaan indhabeelaba laga qaadibu waxay kaamanka ka meelaha kale ay ka socdaan xagga beledweyne way ka socotaa gaalkacya way ka socotaa waa waxa un maxay ahayd waxba aan ka socon waa un intaan maxay ahaeday ee, golmudug maxaan codsanaynaa in naloo yidhaahdo maxay ahaeday lacagtii oo naloo soo celiyaan codsanaynaa hadda waxaan ka codsanaynaa maxay ahaeday ina maxay ahaeday naloo keeno unugu shilin soomaaligii oo shantii boqol naloo soo celiyo oo kunkii shilin naloo soo celiyo intan haddaaydi maxay ahaedan waxaan ku gadanayn in naloo soo celiyaan rabnaa marka hore shantaa naga bax naga dhacday markii labaad haddana kunkaan naga dhacay ka dambe haddana maxaaba toban sintia u yaraa la yidhi lacagtii oo oo lacagta codsi u dhiiba hadda laftigeeda waxaan maqlay in codsiyaal laga soo codsado la yidhi lacagta waa la idin keenaya fasax oo baqaaro yar oo ka mid ah magaalada ay diideen dadkiina ku raaceen maamulka degmada iyo maamulka galmudug iyo dowladda federaalka soomaaliya intaba waxaan ka codsanaynaa inay shacabka u turaan oo ganacsatada la hadlaan oo oo lacagta sidai lagu socodsiin lahaa falankeed la qabto ma ahan markii ugu horeysa cabasho noocan oo kale ay ka soo yeerta dadkan ku nool kaan badbaado ay ku dalbanayaan in la soo codsiyo lacagta shilin wafdi ka socda dowladda soomaaliya iyo xubnaha federaalka qaybta ka ah ayaa maanta waxa ay gaareen magaalada baydhabo waxaana la filayaa in halkaasi uu shirgu furmo maxamed axmed aadan haybe ayaa ambaqaadaya wafdigan oo hogaaminayay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay wafdigan waxaa ka qayb ahaa xeeralyaha guud ee qaranka waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo ku soo dhoweeyey wasiiro xildhibaano iyo gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wufuuddan gaaray maanta magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa ka mid ahaa xeeralaalayaasha dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda dhexe ee soomaaliya oo maalinta berrita cashuur uga furmi doona magaalada baydhabo maxamed sheekh cusmaan oo ah xeeriraaliyaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland ayaa sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay imaanshaha baydhabo uuna ka qaybgeli doono shirka xeeriraaliyaasha dalka ee lagu wado inuu ka furmo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya axmed cali muuse oo halkaasi ka hadlay ayaa wafdiga uu hogaaminayay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka baydhabo ku soo dhoweeyey doctor axmed cali daahir xerilaalyaha guud ee qaranka ayaa ka warbixiyey ujeeddada baydhabo ay u tageen isagoona si rasmi ah u shaaciyey in berri shirka xerilaalyaasha dalka baydhabo uu ka furmi doono hogaanka ahlusunna madaxii xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa waxa uu kulan la qaatay mid ka mid ah musharaxiinta ugu cadcad madaxtinimada galmudug madaxa xukuumadda maamulka galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa maanta waxa uu xaafiiskiisa ku soo dhoweeyey musharax madaxweyne dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo inta badan ka mid ah musharaxiinta ugu cadcad doorashada soo socota ee galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa musharax wasiir axmed cabdi kaariye qoorqoor waxa uga warbixiyey xaaladda ammaan ee deegaanada isagoona madaxa xukuumadda galmudug uu u sheegay inuu soo dhoweynayo musharaxnimadiisa uu u taagan yahay xilka madaxtinimo ee galmudug sidoo kale waxa ay ka wada hadleen sidii looga wada shaqayn lahaa dhismaha galmudug loo dhan yahay oo haatan loo diyaargaroobo iyo in la dhiso waxaana sheekh maxamed shaakir cali xasan uu sheegay in dhismaha galmudug midaysan ay tahay muhiimad gaar ah oo ugu jirta danaha soomaaliya madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa waxaa kulanka ku weheliyey sanatar cabdi axmed dhuxulow oo ka tirsan xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya waxaana sidoo kale uu sheekh maxamed shaakir cali xasan uu ula kulmay musharax madaxweyne xildhibaan cabdiraxmaan odowaa oo asna ka tirsan xildhibaanada loolanka adag ugu jira ku guulaysashada kursiga madaxtinimo ee maamulka galmudug musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo ee galmudug ayaa haatan wada ololo ay ku doonayaan inay ugu guulaystaan kursigaasi waxaana xusid mudan in dadaalkii ugu dambeeyey ee wadaan xubnaha u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee maamulka galmudug murashaxiinta la kulmay sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa waxa ay yihiin labada musharax ee ugu cadcad doorashada soo socota ee ka dhici doonta deegaanada maamulka galmudug shirkado ganacsi oo laga leeyahay dalalka soomaaliya iyo turkiga ayaa waxa ay sameeyeen iskaashi heer caalami ah oo aan horey u dhexmarin wadamada soomaaliya iyo turkiga cumar axmed ibraahim suxayfe ayaanba qaadaya heshiiskan iskaashee labadan shirkadada laga leeyahay soomaaliya iyo turkiga ayaa yimid kadib markii dalka turkiga safar shaqo ugu tegay madaxa shirkadda caymiska islaamiga soomaaliya maxamed cabdi maxamed oo wehlinayay la taliyaha shirkada hilaal la taliyaha shirkada hilaal sheekh cusmaan kuwaasio kuwaasi oo kulamo la yeeshay ganacsatada dalka turkiga safarka shaqo ay ku tageen dalka turkiga ayaana ahaa sidii ay u horumarin lahaayeen shirkada caymiska islaamiga soomaaliya heshiis wada shaqayn ahna ay la soo geli lahaayeen shirkada caymiska ee dalka turkiga lagana hirgeliya xarumo shirkadu ay leedahay dalka turkiga ujeedka arrintana ayaa la xiriira si bulshada soomaaliyeed ay u helaan shirkada caymis oo laysku halayn karo una qabata adeegyada caalamiga ah sida caymiska caafimaadka caymiska tigidada caymiska baabuurta guryaha iyo wixii lamida heshiiskan ganacsi ay ku hesheeyeen labada shirkadood ee caymiska soomaaliya iyo turkiga ayaa waxaa kala saxiixday madaxda shirkada caymiska islaamiga soomaaliya maxamed cabdi maxamed iyo shirkada caymiska dalka turkiga iyo madaxda shirkada caymiska ee dalka turkiga iyo la taliyaha wasaaradda maaliyadda ee dalka turkiga waxaana saxiixan heshiiska dhex maraya labada shirkadood oo goobjoog ka ahaa danjiraha safaarada soomaaliya ee u fadhiya dalka turkiga mudane jaamac cabdulaahi maxamed caydiid iyo mas-uuliyiin kale iyo ganacsato ka socotay dowladda turkiga iyo howlwadeenada safaarada soomaaliya ee dalka turkiga ugu dambeyntiina madaxweynaha dalka maraykanka donald j trump ayaa waxa uu xulufo u raadinayaa sidii uu wajin lahaa dagaalka kala dhexeeya waddanka iiraan dowladda maraykanka ayaa xoojinaysa ololaheeda ku aadan sidii ay u heli lahayd wadiiqow sahlaysa duulaan lagu qaado dalkaasi iiraan iyadoona washington ay raadinayso dowlado ay ka kaashato arrinka weerarkaasi madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa waxa uu dadaallo ku bixinayaa wadamada qaliijka oo uu ka dhaadhicinayo inay qayb ka noqdaan is-xulufaysiga ka dhanka ah dalka iiraan oo hadda dagaal siyaasadeed oo soo jirana uu kala dhexeeyo maraykanka master trump waxa uu amray xoojinta xunaqabatayn dheeraad ah oo tehraan la saaro iyo sidii loo adkayn lahaa cadaadis xoog leh oo ka dhan ah iiraan taasi oo maraykanka uu ku adkaynayo in ay sameeyaan inay saameyn weyn ku yeelan doonto dalkaasi maraykanka iyo sacuudiga ayaa iiraan waxa ay ku eedeeyeen inay ka dambaysa weeraradii dhanka cirka ahaa ee lagu qaaday laguna beegsaday ceelasha shidaalka iyo shirkadaha shidaalka sifeeya ee dalkaasi sacuudiga trump oo warbaahinta la hadlayna waxa uu sheegay in marnaba aan la rumaysan karin xuutiyiinta yemen ay ka dambeeyeen weerarkaasi balse iiraan ay lug ku leedahay dowladda iiraan oo ka jawaabaysa dhaqdhaqaaqa washington ayaa waxay iska fogeysay eedeymaha loo soo jeediyey waxayna sheegtay inay iska difaacayso gardarro kasta oo kaga timaada maraykanka iyo xulafadiisa xiisada maraykanka iyo iiraan ayaa salka waxa ay ku haysaa barnaamijka nuukleerka waxaana muddo ay soo jiitamayey waxaana ilaa iyo haatan xulufo la leh maraykanka dalal ay ka mid yihiin khaleejka iiraan ayaa dhankeeda doonaysa inay xulufo arrinkaa ka abuurto bulow aysan muuqan dad ay xulufo uga samaysan karto arrinkaasi balse waxaa jira kooxo dagaalamayaal caalami ah oo ay maalgelisho waddanka iiraan sida la aaminsan yahay guud ahaan iyo gebi ahaanba dhegeystayaashana qiimaha iyo qadarinta mudan oo intaa waxaa ku dhan war wixii dalka iyo daafaha caalamkeena ka soo gaaray oo caawa halkan oo idinkaga tabinaya anigoo cajile jaamac jile soo saarista warka waxaa qayb ku lahaa maxamed axmed sidoo kale waxaa farsamada qayb laxaadla ka geystay filsan muuse yuusuf filsan degan tan iyo kulanti dambe waa bacdii rediyo cadaado idinle isma dhaafno saaxiibayaal soomaali weyn